bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfayla ka dhowaada warka hamiinimo ee idaacadda warsan oo ku warkaway bas wadajir intaas iinku jeedii doonana ano shuur ismaaciil axmed iyo cabdulaahi nuur aadan jeceelow qodobada siinka ka haynanoy baa ku mid ahaa madmaaling imed oo labaatan sano xukumaayay degmada xudur ee gobolka bakool yaa weliba isu ku guulaysaday doorashadii ku dhiiday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool isbeddel laku dareema hayo kudaarta la sheenow magaalada baydhaba owlaada asayliyaalka ee ee baydhabo ka nool weliba iyo ku awaadahayana dadkii iyo kabo maryaayaan guddoomiyaga degmada maxaas ee gobolka hiiraanya weyba uusi kormeeray isbitaalka degmada maxaas meelasayo ka jaran bukaano la kushal sheenay qaybo ku mid ee gobolka hiiraan saas oo kale dhegaystayaal weliba dheegi doontaana magaalada kismaayo oo laka dhisi gola iyo ka midaysiiyeen dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ku dhisan shan qofna waybayo ka dhamadeena baabuur iyo saarnaayeen oo qaraxya akhbaaraadka banaanka ee idaacadda warsan hamiidnimada singhayta dhegaystayaal weliba ku mid ah gabar muslimid ah oo sheegtay in shago la siiyey kureed markii ee isku dhigtay jalbaabka iyo weliba maraykanka oo diyaarado dagaala kormariysadii kuuriyada koonfureed
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
tumihii kowta bilo tobanaad sannada labada kun iyo toban iyo todobadu dhegaystayaal hamiinimo arbaacow khamiisniyaa hoydaayta intaas wali haayana warkii hamiinima qodobadii inka door karoonaya haddana diyaar garoobo soo faahfaahsan madmaaling emed oo labaatan sano xukumaaya degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo weyba uuse geeka ka guulaysaday doorashadii deegaan ee ku dhiidiyay xudura daqiiqado ka hor weybaa qadka taleefonka kala xiriiray maxamed xasan cabdiraxmaan oo ka sugan degmada xudur way banaanka horeen aan weydiyey sidan dhiidi doorashada shukriyeedaan mahadsanto geedka magaalada xudur maba ku dhiiday na doorasho oo eedna adkaay taasi oo lanka tartamaayo eeyaha xudur iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka ee labaad doorashada mayba hayday doorasho oo eednahan agaasimin oo waana muddooyinka intan dambe lakawadi intii ku dheeri gudaha magaalada tan xudur maybaan ku qeyb galay doorashada wasiiriyo naxildhibaano oo ku tirsan maamul goboleedka ee koonfur galbeed ee soomaaliya eena maamulka gobolka bakool ururada bulshada rayidka enabaybayo oo shaldhiban ku qeyb galan kulan kale doorashada nay baa waldooradayana labaata iyo nay lixubnood oo xubnaha golaha deegaanka oo degmada tanxudur lahaku dooradii yaa waldooradayeen doorashada nayba haytay oo od qarsoodi ee lakadoorada waana santuug meelada kimaaraha lakirida ayaa haytay gudoomiyaha degmada gudoomiyaha degmada xudur may baan tartamaayena gudoomiyihii degmada xudur muddo badan ee gudoomiyana haku waaye madmaale iyo maag cabdiraxmaan maxamed lalleer awsuuna lamahaasa ka tartamaayeen doorashaday ba haytay oo eed yani lanfiiri ayaa haytay natiijada oo iyada haku dhalada furta wareegii koowaad iyo kashalbihan ee lamaadasay oo musharax may bana odasoo shalhaayay gudoomiyihii hore oo degmada tanxudur madmaalimo isuga helay tumiyoona afar cod iyo musharaxa maxamed cabdiraxmaan maxamed oo malaaglanka sawsama tartamaayo suuna helay manqiyo lama cod oo markii dambena la sheegay tumi lamada cod hal cod kumade antiisa halaaway oo sagalkan maanaha usalan saxii madambena isuga laka sheegay saasay gudoomiyaha oo gudadeeda doorashooyinka muxudiin khaliiska mayba ka dhawaaqay natiijada ka dhawaaqiiso waana sheegay inta saasay ee guulo ka rabtay gudoomiye maxamed macalin axmed saasay ee usuka guulaysaday gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo degmada tanxudur malahayna dad oo ka tartamaayo keliya mayba gudoomiyenimadaasay surunayay lankiyo horeyta heerkaasen haay oo lanka tawmad eedan eedan shiraytaha surumi hataa odka odkorsoodi mahayna maadaama laba tartamaana galanteegi hayti oo ruuxdaya waana labaati horeyliti xubno golaha deegaanka baya odyoyan gudoomiye ku-hogeenka lamaad mayba ka tartamaayay markii hore musharaxan haayay aadan abdi isaago aadan shiine lanka taw iyo umow mursal xasan lalleer way ka tartamaayeen balse laakiin markii oo doorashada la guda gala lafadaahi ya aadan abdi isaaq shiinilanka sawaba sheegay intii isugu tanaasuli oo waan tanaasuli walaashay bal dartiya doorasho mayka galna sunas oo galanteega lay yaa od kale ka siiyay hudow oo musal xasan musir meeshaas kanaga gudoomiyaha labaad oo degmada tanxudur maxamed xasan cabdiraxmaan wariyaha idaacadda warsan ee magaalada xudur yaa kaasahayay oo nin ku warmaayay doorashada geeka ku dhiidi magaalada xudur dhinaca kale isbedel yalla ku dareemahayay khudaarta shalduun ee lisheenow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faahfaahinta warkan cabdirashiid rashka ayaa nin firiya magaalada baydhabo bilowinka dadambeeye weliba ka jirtay khudaar yare balse dareer geeg ana kaseeda meelilaka gadow khudaarta iyo weliba hindhooy qobden khudaar shal duwan hindhoon roon sida ansalaatada nyaanyada barbarooniga koostada basale baradhaga iyo khudaar kale eed inshal duwan fartuun isaaq xuseen yaa weliba iyo ku mid ataa harraabto ku nool magaalada tanbaydho waana walkagadaasa suuqa welibana kala sheekaysaday waxyaabo iyo gadaasa meeleenku kuhoyaan wallaahi ganacsigaana faylay boqolkiiba boqol reer koonfur galbeed ahaan haddii unayna baradhada masallo liindhanaanta ansalaatada ayu nooca gadaana qaar maynay ku kuhoyeen doolow qaar may ku kuhoyeen baydhabo sahada cansalaatada daraayta beerawaana ku kuhoyeen bisbaaska saas oo kale liimada saas oo kale barbarooniga karootada koostada kabsarada kulli beero ku kuhoyeen maasha allah boqolkiiba boqol hadda may waa markii hore dadka maslakasaan qudaarta isticmaalshe hadda eeda loo isticmaale gobolada koonfur galbeed macal degmooyinshe tuulooyinshe boqolkiiba boqol eeda isticmaalshe torabingay haddana shaani adaway qaaday dada gadaday reer baydawi gadadaaya maasha allah markii fagta hore la bilaabay ada qudaar hadda dhowr sano ka jan ilaa lix sano todoba sano camal moraasasma isticmaalaan dadka baadiyada tasasmeyn ka isticmaalaan haddii laakiin isticmaalshe boqolkiiba boqol eedan sare suuqa geegana seeday may kuwaajsan qudaar balse tan isweydiintu mudan iyo weliba yatee sida laka abuure qudaarta maxamed mursal sheekh oo baydhabo iskale beer oo kubahaasa qudaarta qaar iyo weliba usa inkuwarbiyey qaabka usa anka abuurow beertaasay qudaarta oo beeraley ah beerahana waxay u baahan yihiin hadda inaa dhaqaale la geliyo oo beeraha waxaa rabaan inaa dhaqaale la geliyo hadda biila-aan ayaa jirta oo hadda eelad haddaa eelad haddaa kama qodno inaa eelad laga qodo oo dhaqaale la geliyaa la rabaa khudaarta hadda waa keenaa laakiin hadii khudaar lacag saasay ma joogto beerihii saas tahay bii milaan hadii soddon kun labaatan iyo shan kunaa la gadaa khudaarta maasha allah beeraha khudaarta waa ka baxdaa laakiin biyo hadday lahayn khudaarka ma baxaysa biyo la-aan dhibka beerta meeha ku go-aas ee macnaha abuurkii oo aad kashibta kulley lankii farsamada yeeba kasow ee hambahaas laba beer laba beer waaweyn waaye khudaar ansalaati koosi aasay ka baxaysaa laakiin xilli roobeedka waa hadde eelkuma qodno awey waa ka baxa ciidan mahadsanta cabdirashiid raashka ciyaalka casayliyaalka ee baydhabo kanoolyo weybayo ku owaadahayana dadkayo kowaan caseeyaan warbixin arrintaas ku saabsan weybaninhaya cali maxamuud aadan koronta abaargeyshadidiisaa hiraabna iyo weliba hindhihindheeho kaseeday suuq weyn magaalada baydhabo xarunta gobolka baay weybaanaha ka argay owlaad yaryar oo tayin xilligii walbarashada kafaylahayti oo ka shaqeeyaan caseeye islamar ahaantaas ta fadhi isgooska weyn magaalada baydhabo xarunta gobolka baay welibaana la wadaagay sheeka gaaban welibaana warsaday wala ka kalafi in iyo ka shaqeeyaan caseeye waybaana in sheegana in iyo aaw aan lahayna agoon iyiin haddana iyo inshaqeeyaan idoosho taas oo sababtay in adiyo aan awoodna baaso iyo wal kabarta zikrii maalin eedin waybaa ku mid ayaa owlaada ka shaqeeyasa luushitada kobo lamaryow welibaana daadiiska sheegay inguusa jeratomi ishinjar waybaana warsaday walaa ka kalafi inguusa ka shaqeeya caseeye usoo tiin xilligii kafay lahayti walbarashada waybaani inku jawaabay idoon babaan awgay dhamadi aada noole nool haa may walbarashada kinjey waay usoo walibaraa dhamadi haa ama walbarashi jeesaniba idabil yahay iyo mashaqees maaha maya maya ana layb idabil shahay waa aawa aniba kashaqeeyaa waayahay ada meegasan shaqeeyahaytid caseeyad ano lama san kaamila shaqeeyahay qoyskii meegakoob tumo taasoo kale bashiir shaaban usuuna weliba ku mid ayaa owlaado casayada ka shaqaysadow marana ku waraysaday marxalado shalgadiisin oo iyo kula kulmayaan suuqintiyo ka shaqeeyeen iyo wayba iin sheegay bashiir in iyo eyin dad shal fayle iyo haanono kula kulmayaan xumaan haanono bulshona kula kulmayaan faylahan iyo weliba kawoosho maryow hataba bashiir oo arrintaas iin kulamow yaa usuuna kan ee anina amadiisu gagaali aduleynognay intaabkooy asaylanaay maay walbarasho maba dhiijey amadi lijey aniya ku tabay kusabtadaan ku tabtay meed maan ku tabay intiana intii lang shaqeeya wala aan kay dhamaysaa dartay aan ku tabay ana an lama san baasay ha may dhawaya dhabbal ma foolan kula kulumi dadka berjey intii kowa lang maraa dad anti aayan dadka berjey intii kowa lang maraa dad aayan antaas dhawaya yaa kula kulumay waayahay ada maalintii meega camal shaqeeyas maalintii kontonko leedunka oo heleelaya konton iyo lixdan eh, sawaala soo bada helibeestaas iyadee aadayleysiimaay kadayaaso inaad qaar miil ku dhigata qaar wale meel ku dhakaay ree walqaable meema qoyskun iyo koobanya booskan waa shan qofu ana kajaar waa yahay eh, lixdan kun maalintii anta ka shaqaytay qaarna miil ku dhigtay eh, shan qofood maalintii noliyo kamaaray ku dhacday aa wallaanta dhaan direed ma iskumadnaame dhatale baa ku dhacaya inta badan bo owlaad eed fara badan oo da'diyo tumi ishan tumi lama tumi sadde jirta yaa wayba ka shaqeeyeena caaseye iyo oon lahayna wal aruuriyow oo owlaadaas islamanaantaas fidiya u daryeel walabarasho iyo daryeel caafimaad toona mee markii in ku horeygtay owlaad noocan uuna kula kulugna magaaladu unbaydhabo oo ay ku shaqeeyeen caaseye mararka qaar ciyaalka iyo wayba niin sheegayeena in iyo oon awoodna waalidiintiyo waliyo walka baran waybaana saasoo kale sheegana in owlaadaas inta badan bay oon shaqeeyaan idoosho sidii oon kaalmayaan waalidiintiyo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland weliba dhowaantunku dareeray shiriyo oo niska kooyan mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka soomaaliya ku jara welina geedka magaalada kismaayo laka dhisaya gole iyo ka midaysiiyeen dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ku jara shukri ismaaciil axmed iyo faahfaahinta warkan infiriyaasa kureed dhowr maalmood oo madoobanayaalka shanta maamul goboleed ee soomaaliya oo ka shiraayeen magaalada kismaayo weyba geeka iyo hosaarena war-saxaafadeedii ugu ka hadalaayeen walyaabog iyo kahelyeen war-saxaafadeedkan oo ka koobanaysa daboga iyaha ka saaran tum-ili qodob qodobkan ku horeyna weyba iyo ka shaacayaana hanti oo samaysadeen golo lankamagi dari golo dowlad goboleedyada weybana guddoomiye landooraday madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas meeli ku-higeenshayna landooradii madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare qoraalkan yambadan ayaa cabashi eeday mowbing oo lanjeediyay dowlada federaalk soomaaliya oo ya ku midata hantiya ka go-onta hirgelinta nidaamka federaalka qobadowka doorashada qofcod ee marka la deera sanadka lamada kun iyo labaatanka iyo weliba inti dowlad goboleedyada luquuqadyow deeqowii caalamka madaxweyneyaalka iyo ka adkayseen inti qodobka konton iyo siddanaad ee dastuurka la tixgeliyow kaasoo dhikaa inti dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe kulataladaasa waryaabo masiiriga eh meeli dowlada federaalkan iyo ka adkaysadayd qodobka konton iyo afaraad ee dastuurka oo abuudbuutansiyow siyaasadda arrimo banaanka beesadii waryaabo kale dhammaan weyba iyo roojiyana wada shaqayntii wasaaradda dowlad goboleedyada yoololahayeen ahaan dowlada federaalka soomaaliya inti laku dirow isfahan rasmi ah weybanaa cabasho weyn ku muujiyana sharciyada sida dhaqsiga badan oo meelmaryow iyo oo lan taxgelina aragtidiyo sharcigan ka dambeeya ee la ansixi weyba kan isgaarsiinta oo dowlad goboleedyada hore cabashoonku sheenan marsii horeyti wasiirka arrimo guda iyo federaalka dowlada soomaaliya mudane cabdifaarax juxa iyo warbaahinta gudo an sheegay inta dowlada federaalka iyo diyaarangata intiyo wadahadal la gala cid kasta oo ku fikir duban weli wuu furan yahay waxaa la ysku hayaa waa iska kala gedisan yihiin kala heerar bay yihiin meelo colaad ah taagan oo hadda loo baahan yahay in la joojiyo oo la galo oo maaragtay waxaa lahaa maaragtay active conferenceska meelaha way jiraan waxyaala kaloo siyaasadeed ama khayraad ama dastuur ama awoodeed way jiraan waqti bay qaadanaysaa laakiin dhinacaasaa loo socdaa waa la wada hadlayaa waxaan la filayaa maaragtay inay iyadana khayr ku dhammaanayso arrinta ah ciddii naga fikra duwan oo naga maqan oo maxabad nagu soo ridaysa in lala hadlo diyaar baa dalka horta waa la wada leeyahay cidna ma anigu mali dowladdu ma laha cid kale ma laha dalka waxaa la dadka soomaalida wixii ay ka damcaan buu noqonaya marka waxaan ka baranayba waxa weeye xilligii badnaa soomaalidu inay ba iska heshay dee xurriyad boqolkiiba boqol ah marka qofku walaalkay waa khusbatay horena xukuumaddii soomaaliyeed baa ahayd oo rag wadayo wadayo dee walaal wuxuu ku dhaca lawaa marka intii cid hadal rabta ay jirto oo waxaa naga dhexeeya oo aan wada leenahay rabta inay wanaag ka gasho oo ka wada hadasho albaabadu waa furan yihiin amnesty baa madaxweynaha ka maqashay inuu fidiyey in la wada hadlaa loo furan yahay ciddii wada hadal rabtaa miisku waa furan yahay wada hadal arrinta weli surun ee galmudug iyo madaxweyneyaalka dowlad goboleedyada kabaaqeen anti xal lagudeera waybana kabaaqena anti faragelinta banaanka lakurooji sidiio hadalkan dhakeen dowlada federaalka iyo shirkan aan ku qeyb galna manajarta walhadale oo weliyo hasaareen shirka kismaayo koy kureed markii dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo iska khilaafeen islamarkaana kula safadeen muranka diblomaasiyadeed ee kula dhexay dalalka carabta dowladda soomaaliya mowqif dhedhexaadnimo ee ku qaadatay khilaafka carabta meelo sadiida maamul goboleedniyo taageereen xulafada sacuudiga shukri ismaaciil oo warkiila daadiyahay tii qodobkaasna ninfiiryaasi dhegaystayaal guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraangna wayba-uuse kormaray isbitaalka degmada maxaas miilasayoo ka jaran bukaano lagu shalsheenay qaybo ku mid ee gobolka hiiraanga faahfaahinta warkan wayba beledweynahan inku daray bashiir cabdulaahi cusmaan gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay booqasho ku tageen isbitaalka guud ee degmada maxaas oo ay jiifaan bukaano kala duwan ugu horeyntii waxaa ka hadlay mid ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxna uu sheegay hadda degmada maxaas kolba ciddii taqaana way taqaanaa beledweyne isbitaal ugama sukeeyo isbitaalkan hadda maxaas isbitaal waxaa ugu sukeysa haddana guriceel intana buulaa iyo jaalaaqsi iyo isbitaal oo dhanba malahaba hadda xitaa habeen hore dadna loo keenay waxaa laga keenay buulaayana laga keenay tarda iyo dhulkaasoo dhan sidoo kale waxa uu ka hadlay meelaha kala duwan ee ay ka yimaadaan bukaanada ay ku daaweeyaan isbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan konton iyo dhowr tuulo ayaa hoos timaada degmadan oo ummadaas halkaa ku nool ama dhulkaa baaxadda weynla ku nool wax isbitaalahoo kaleeto aaga uguma yaalo waxaa isbitaalo ah asaga maalintii la furay hadda intii ka dhexeysa isbitaalku wuxuu qaabilay sagaal kun sideed boqol toddobaatan iyo saddex bukaan isbitaalku wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo waaweyn afartaa qaybood waxay tahay qayb la yidhaahdo e r ama emergency ama gargaarka degdega oo qofku markuu albaabka kasoo galo oo xanuunsan yahay xaaladiisa lagu jaagareeyo kadibna qaybaha kale loo gudbiyo waa kow wuxuu ka kooban yahay qaybta labaad oo ah muhiimada aada u weyn leh oo ah iyadana operation theater ama saalada qaliinka waxaa kaloo jirto qayb kaleeto oo la yidhaahdo female war ama qaybta haweenka ama dumarka oo wadata ama maxaa idhaahdaa heeday dhalmada waa qaybta afaraad iyadana wuxuu ka kooban yahay qayb la dhaho impatient ama mail war aan u naqaanaa qaybta ragga gobolka hiiraan aandhaha gaar ahaan degmada maxaas dadka u dhashay ayaa intaasoo dhan soo gaarsiiya isbitaalka kheyr allaha siiyo markii la fiiriyo guud ahaan shaqaalaha isbitaalka waa hadda shaqeeya oo karantiga ah waa soddon ugu dambeyntii waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada maxaas booqashadayna hadda waxaa soo dejiyo maadaama isbitaalku hadda uu maalmaha uu gaab uu ku jiro dad bukaanana iyo la keenay hadda ay ka laabteen dhakhaatiirta cusbeedoo la keenay qaabka uu howlgelanayo isbitaalku qaabka uu u shaqeynaa inaan xaaladiisa u kuurgalno qaabkaasaan u maadnay meel fiicanayna maraysaa waa aragtiin maasha allah waayin wariyaha idaacadda warsan ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan yaa kaasahaya iyadaa mahadsanyi agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha korneel maxamed aadan koofi iyo diiri dalka cumaan welina meelaas ha ka dhowaayay xubno ku tirsan safaaradda soomaaliya koofi iyo dalkaas weliba ha ka dhowaayay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda cumaan welina saas oo kale usa fiiriyey xafiiska biyowka baasaboorada iyo weliba kaararka aqoonsiga ee soomaaliya weli saas oo kale uuse la kulmay safiirka soomaaliya anfidhi cumaan wardheere lankaleero welina iyo kuwada hadaleena howlo hay-adda iyo kuhayta safaaraddii weliba dhowrowka sharciga qaadadowka baasaboorka soomaaliya anka yaraan shan qof iyo la xaqiijihay intii oo ka dhanbadeen kureed markii baabuuryo la dareereen wasaka qaraxii duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidii oo xaqiijiyeen saraakiil ee ciidamada dowladda baabuurkan oo la sheegay intii uu sahaye nooc shaya nooha iyo ka qaraxi intan dhexayta deegaanada durdur iyo luuga jeceelow ee gobolka hiiraanga ciidamada dowladda iyo xaqiijeen inti baabuurkan qaraxi iyo saarnaayeen xubno ku tirsan al-shabaab wayba saasoo kale wararkii oo sheegahayana inti baabuurkaasi iyo ka buuheen walyaabo qaraxawa ciidamada ammaanka iyo saldhig kale meel dhow deegaanka usa ka qaraxi baabuurkan waybana la sheegay inti meelas iyo ku tabeen islamarkaadna meelii qaraxga kowdhi iyo ka sameeyeen baaritaana ilaa iyo hadda maamulka gobolka hiiraanna faahfaahin intaasa ku badan ku biin arrintaasa meelo warkaasi inku kooyahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo akhbaaraadka banaanka ee idaacadda warsan haddii una fiirino welibaa ku mid eh sade qof ah kujeeda qowmiyadda laku tara badanyi ee britain iyo b b c dan sheegan antiyo aaminsanyiin shal saarowka dhinaga isiirka islamarkaadna saameyn weyn use kuweeldhadi nolola dad badana haana kumida dadkaas waybuaha gabdha to kumide oo ka sugnaytii miilasya waybaya sheegday tii shaqada ka heli keliya markii dhigta hijaabkii iyo enhirinay ama qamaarka dhowaanyahayti wakaalada dowladda britain iyo daabacdii xog la xiriira isdhagalow ku jara dhinaga walbarashada caafimaadka shaqooyinka iyo weliba sida booliiska iyo maxkamado iyo oon la dhaqmayeen dadka gudo dalka Baritan gabartan oo sodo iyo sed sano jar ah ayaa qamaarka madagan ka hirinayay isku dhegdii sababo la xiriira markilan sheegi haddii dhegda jilbaabka keliya iyo helaasa shaaqa warkii isinkula dareertan dhugun sidayaal habeennimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana surunkuaninka iga war ku wada jir way baantaasiinku jeediyayay anashuur ismaail axmed iyo cabdulaahi nuur aadan jecelow dhinaga farsamada maxmed xuseen faliir bike intii warkanka lamid ereedanku kulmaan ammaan allah